Maalin kasta waxaanu uu bilaabmayaa shaqadu kambaniga gacanta ku haya oo Hona Group la yidhaahdo ayaa waxa uu bilaabayaa koob iyo tobanka ayuu bilaabayaa maalinimo waxaanu haystaa muddo lix saacadood aynu maalintii uu uu shaqadaa qabto waxa uu joojinayaa shanta galabnimo marka dadkana waxaanu la wadaagnay muddadaasi eh, lixdaas saacadood maalin kasta oo aynay ku jirin maalinta jimco waan gartay wasiir maadaama ay waddadaasu dad baabuur badani ay isticmaalaan ama ay adeegsadaan ma jirtaa ama ma u qorshayseen ama ma u dhisteen waddooyin kale oo ay baabuurtu maraan marka waddada la samaynayo waddaa laga barbarsamaya marka hore laakiin halkan kama suurtoobayso inaad waddo ka barbarsamayso Eh, kama suurtoobayso saa darteed waxaanu maaragtay go-aanka kama dambaysta uu yahay in lixdaas saacadood eh, wixii ka baxsan ambulance ay aanay jiri doonin haddii hore waddo kale u jirtay oo ah waddadii hore ee dogasha intaan taa la dhisin maxaa hortaagan in waddadaas ayadana la sameeyo oo si marka ay tan ama gaari uu ku xidhimo haddii uu iminka gaari ku dhaco tusaale ahaan dogasha waa caam ah oo waxa laysla yaqaanaa inay saacado xidhanto ilaa inta gaarigaa laga qaadayo qorshaha sameydi ku jirtaa waddadii hore ee dowga sheekh ee baabuurta mari jirtay tan ka hor inaad dib u dhistaan ama aad furtaan horta waxay ka mid tahay waddooyinka dee u baahan in la daraasadeeyo oo daraasadaha een, waddankeenu wuxuu u baahan yahay in waddooyin fara badan een, daraasadahooda la dhammaystiro Een, qaar iminka daraasadihii way socdaan Een, qaar oo meel eh, maaragtay final ay marayaan oo gabagabaabay marayaan Een, qaar waxaan u raadinaynaa sidii daraasadihii loo loo samayn lahaa marka waxay ka mid tahay taa iyo qaar kale oo gobolka saaxil ka baxaaba Een, in daraasadaha daraasadahoodii een, ayaa ayaa ku jira een, inaanu eh, ku jira waxyaabaha awlawayaadka ka mid yihiin Een, waa waddo qadiimi oo sideedabana dadku ilaa imika way maraan dadka xoolaha iyo dadka iyo waa la mariyaa waddadaasi laakiin waxay u baahan tahay in een, waana waddo waddadan la mid ah Een, marka daraasadeedu ay dhammaystirantae la helana eh, markaasaynu garan karaynaa eh, waqtigeeda iyo hawsha waxaa jirtay muddo badan baa in ay soo noqnoqoto shilalka baabuurta Eh, marka dhimashada ugu badanna waxaa la yidhaahdaa ee somaliland ka dhacdaa waxay u badan tahay waa baabuurta waa cilladu ma baabuurta ma jidadka maxaase idinka idinka qorshaysan shilalka badan ee inta badan dadka faraha badan la aynu ku waayay maalin walba Een, niyow way gaadiidku waa waxa ugu badan ee imanka aynu haynay inta ugu badan shilalka dhaca waxa ugu badan wey xaqiiqa jirta wey Een, tirakoobyadanna een, la sameeyo shilalkana inta waxa abuura waa gaadiidka Een, marka hore waxaa loo tiriyaa saddex shay unbaa loo tiriyaa inay inay inay abuuraan inta badan Eh, laakiin een, waxyaabaha iminka muuqda waxaa ka mid ah inay qaarkood kasii baxayaan Een, waxaa loo tiriyaa inuu een, inay darawal xumo jirto inay gaadhi xumo jirto iyo inay waddo xumo jirto saddexaasaa marka hore saddexaasoo isu tegay baa la idhahaa shilku uu uu badan yahay marka een, tallaabooyinna waanu qaadnay Een, guddiyo waan u saarnay bal inaanu si fiican horta daraasado wanaagsan lagu sameeyo kadibna daraasadahaasi marka ay dhammaystirmaan een, in tallaabooyinka ugu habboon ee ee laga qaadi karaa intaa lagu yareyn karo ee, in inaynu qaadno waayo waxaad arkaysaa waxaad maqlaysaa maalin kasta afar iyo labaatan saac maalin dhowto een een laamaha waddooyinka amniga waddooyinka wayla ju- aan halkan ku kulannay Een, afar iyo labaatankii saac inay inay dee labaatan qof oo dhowdhow ay waxyeela ku gaadhay shilal baabuur macnaheedu waxa weeyaan een, afartankii minid wax ka badanba qof baa ah, ayaa ayaa ayaa marka dadka loo qaybiyay qof baa la- ayaa dhaawac ayaa dhaawacmayay Een, ama dhimasho soo gaadhaysay hantina way burbureysay marka arrimaha noocaasa dee waa waa arrimo marka xaqadani waajahno waa argagaxeed argagax bay leedahay Eh, laakiin ma ma yaraysan doono way fariintaada ugu dambeysay wasiir aad bulshada la wadaagaysaa jidadka isticmaala maxay noqonaysaa
Een, farintayda ugu dambeysa aan la wadaagaya waxa weeye marka hore een, ee, dadka darawaliinta iyo dadka xaqlayaasha labadaaba mas-uuliyad baa saaran Een, darawaliinta mas-uuliyad baa saaran oo een, qofku een, waxa uu mas-uulkaya dee dadku sido annagu waxaanu adkeyn doonaa ee, liisanka sida lagu qaadan doono insha allah waanu adkeynana oo inaan qofku liisan si fudud u helin arrintaa xoog baanu saaraynaa muddo imikaba waxaanu ka bedelay oo iminka maalintii dadka soo booqda inay liisan usoo booqda hadday toban qof yimaadaan waxaa laga yaabaa laba qof inay baasgareeyaan haddaba culeys badan baanu saarnay oo dadka boqolkiiba siddeetan way dhacaan waxaan doonaynaa inay inay arrintaa waanu sii adkeynana anagoo intaa aanu gacanta ku hayno waanu adkeynaynaa waxaana keenay inaanu adkeyno waxaan soo kordhayay caqabadahan baas ayaa ayaa keenay arrinta kale aan isleenahay arrintan wacyigelin bay u baahantay wey markuu gaari wado ee uu shil galo uma qabo inuu dad laayo laakiin haddii qof intuu qori qaato dad laayo wuxuu qabaa inuu dad laayo inuu dhiig galay buu qabaa laakiin qofku markuu gaari intuu boqol iyo konton boqol iyo afartan saaro uu laamigan kusii daayo deetana uu gaari kale madaxa ka geliyo uma qabo inuu inuu dembiilan yahay uma qabo inuu dhiig galay uma qabo markaa shilkun baa la qaybsanaya la odhanaya reeri ha qaybsadaan marka waa in waxaan doonayaa in arrimaha dhibaatada ay leedahay waxaan doonaya macaa masaajidada wacyigelin isla gallo insha allah wacyigelin badan aan samayn